ma maayadii horuturka koob iyo soddonaad kuwan waa erayadii lemuweel oo ahaa boqorkii masaa ay hooyadihiis bartay isaga waa maxay wiilkaygiiyow waa maxay wiilkii uurkaygow waa maxay wiilkii nidaradaydow xooggaaga naago ha siinin dowyadaadana ha siinin kuwa boqorrada dumiya lemuweelow uuma eka boqorrada uma eka boqorradu inay khamri cabbaan oo amiiradana uma eka inay waxa lagu sakraamo samcaan waaba intaasoo ay cabbaan oo ay sharcigayloobaan oo ay kuwa dhibaataysan midkood gartiisa ka qalloociyaan waxa lagu sakraamo siiya ka dhimashada ku dhow oo khamrigana waxaad siisaan kuwa naftoodu la qadhaadhaatay ha cabbo oo caydhnimadiisa ay loobo oo dhibaatadiisana yaanu mar dambe soo xasuusan innaba afka u fur carrablaawaha aawadiis si aad kuwa baabba'aya oo dhan u xaqmariso afka fur oo si xaqa u garsoor oo miskiinka iyo saboolka baahanba gartooda u qaad bal yaa heli kara naag wanaagsan waayo qiimaheedu waa ka sii badan yahay xataa luul waayo qalbiga ninkeedu iyadu uu isku halleeyaa oo isagu innaba uma baahnaan doono wax booliya cimrigeedu oo dhan isaga wanaag bay u samayn doontaa oo innaba xumaan kuma samayn doonto waxay doon doontaa dhogor idaad iyo geed linan la yidhaahdo oo iyadoo raalli kuwa ayay gacmaheeda ku shaqaysaa iyadu waa sida dooniyaha baayac mushtariga oo cuntadeeda waxay ka keentaa meel fog waxay kacdaa iyadoo weli ay habeennimo tahay oo dadka reerkeeda ayay cunto siisaa oo gabdhaheedana hawshooday siisaa iyadu waxay ka fikirtaa beer wayna soo iibsataa oo midhaha gacmaheeda ayay beer canab ku beerataa waxay dhexda ku xidhataa xoog oo gacmaheedana way xoogaysaa waxay eegtaa in baayac mushtarigeedu wanaagsan yahay laambaddeeduna habeenkii ma baktido waxay gacmaheeda ku fidisaa dunmiiqa oo sacabbadeeduna waxay qabtaan usha wareegta waxay sacabkeeda u furtaa miskiinka oo gacmaheedana waxay u fidisaa saboolka baahan dadka reerkeeda ugama cabsato dhaxanta barafka cad waayo xaaskeeda oo dhammu waxay wada qabaan dhar labanlaaba waxay samaysataa duraaxado daabac leh oo dharkeeduna waxa weeye dhar aad u wanaagsan oo guduudan ninkeedana waxaa laga yaqaanaa irdaha magaalada markuu dhex fadhiisto waayeellada waddanka waxay samaysaa dhar wanaagsan wayna iibisaa oo baayac mushtarigana waxay ka iibisaa boqorro dhexda lagu xidho xoog iyo sharaf ayaa iyada dhar u ah oo wakhtiga soo socda way ku qososhaa afkeeda waxay u kala qaadaa xigmad oo carrabkeedana waxaa saaran sharciga raxmadda waxay aad u xanaanaysaa reerkeeda oo kibista caajisnimadana ma cunto carruurteedu way kacaan oo waxay ugu yeedhaan tan barakaysan oo weliba ninkeeduna wuu ammaanaa isagoo leh dumar badan baa wanaag sameeyey laakiinse adigu waad ka sii wanaagsan tahay dhammaantood suurad wacnaantu waa khiyaano miidhan oo quruxduna waa ceryaamo oo kale laakiinse naagtii rabbiga ka cabsata waa laamaani doonaa midhihii gacmaheeda wax ka siiya oo shuqulladeeduna iyada ha ku ammaaneen irdaha magaalada